بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسigani wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo toddobaad ee suurat lbaqara axkaamtii oo in badan oo ka mida suuraddu ay ka hadli doonto ayaa lagu dhex jiray waxaa kaloo laga jawaabayey arrimo ay kiciyeen dadka cadowga u ah diinta ilaahi subxaana watacaala aayaddan marka darsigeenu ka bilaabanayo maanta waxaa lagaga jawaabayaa arrintii ku saabsanayd qiblada iyo wareejinteedii waxayna ahayd markii qiblada la wareejiyey oo baytulmaqdis intad laga soo wareejiyey dadka la yidhi kacbada u jeedsada ayaa waxoogaa arrinta buuqeedii baa batay yahuuddii iyo munaafiqiintii baa waxay ka dhigteen shaqo inuu laga sheekeeyo o arrintaa laisku mashquuliyo tii baa marka laga jawaabaya waxaa la yidhi laysa ma ahaanin albira samafal ma ah an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wajiyaalkiina qibala almashriqi dhanka bari waalmaqribi iyo dhanka galbeedtoona ka soo bax iyo udhicitaan labadaa dhinac inaad wejiga u jeedisaan birigu ma ah samafalku ma ah walaakina albira samafalkuse waxa weeye walaakina albira yani waxaad tidhaahdaa waa masdar bimacnaa ismi faacil baa laga wadaa si taqdiir aan uga kaaftoonno walaakina albira ruuxa baarigiiy man cid wey aamana rumeeye billahi ilaahay rumeeye walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhiro waalmalaa'ikati iyo malaa'igta waalkitaabi iyo kutubtii alla soo deji waalnabiyiina iyo nebiyadii alla soo diray oo wa aataad siiyey almaala xoolihii calaa xubbihi jacaylkiisa dushiisa isagoo xoolihii jecel oo raba ayuu siiyey dhawil qurbaa kuwa sokaynta u saaxiibka ah xigaalkiisa walyataama agoontiibuu siiyey waalmasaakiina iyo masaakiinta wabna sabiili jidka wiilkiisa dadka socodsada ah wasaa'iliina kuwa baryootamaya wax weydiisanaya ayuu siiyey wa fi riqaabi wuxuu siiyey oo uu ku bixiyey fi riqaabi fii fakki riqaabi qooraha fakintooda qooraha fakintoodana wuu ku bixiyey addoommada xoreyntooda oo wa aqaama toosiyey asalaata salaada toosiyey oo wa aataa siiyey azakaata zakada siiyey waalmuufuuna wey xagga hore ku casanta walaakina albira man aamana mantaas ku casanta wlmuufuuna wey dadka baariyiintii wlmuufuuna kuwa oofiyey wey bicahdihim ballankooda kuwa oofiye wey idaa goortii cahaduu ay ballamaan ballan hadday galaanna ballantii way oofiyaan wasaabiriina madaxii bay ku nasbsanta waxaan ammaani wey waamdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabra ilba'saa'i xaalada baas kale dhexdeeda wadaraai iyo xaalada dhib kale dhexdeeda ayay sabraan waxiinalti dagaalka waktigiisana way sabraan ulaa'ika kuwa tilmaamahaas leh alladiina kuwa wey sadaquu run sheegay kuwa iimaankay sheegteen ka run sheegay oo dhab uu ka yahay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga keligood baa almuttaquuna kuwa isjiray ah oo ilaahay cadaabkiisa iska jiray daacadii ilahayna isku ilaaliya kuwa wey macnaha aayaddani waxaa la yidhahdaa yani waa min ajmaci aayaati lqur'aan baa la yidhahdaa qur-aanka aayadihiisa kuwa ugu uruurin badan usuusha shareecada bay ka mid tahay maxaa yeele waxay kulmisay yani waxa weye qadaaya caqadiya ictiqaadi ah iyo qadaaya maaliya iyo qadaaya badaniya intaba way isku dartay waxaa la yidhi aada isku mashquulinaysaan oo ah dhinac baa laga wareejiyey oo dhinac kalea loo wareejiyey oo baytulmaqdis bay ujeesadeen oo haddana makay ujeesadeenoo yani waxa weye dhinac loo jeesaday biri ma ah meel loo jeeday jihooyinka dhinacii kolba ilaahay kuu jeediyaba waa isku mid mas'alo weyn oo hadal dood laga keeno ama laga murmo ama waqti badan lagu bixiyana ma aha waxbaad isku mashquulinaysaan intaad ka baxdaan duriga iyo samafalku ma aha inaad ama bari u jeesataan ama galbeed u jeesataan culimada qaar waxay leeyihin yahuuddaa u jeesata galbeedka oo baytulmaqdis bay u jeesadaan mashriq oo qorax ka soo baxana nasaaradaa u jeesata marka labadooda qolaa qolaa la radinayaa mufasiriinta qaar baa leh qaarna waxay leeyihiin ma ahee jihooyinkaas ujeedsigoodu macno weyn ma lehe kolba meesha ilaahay uu kuu jeediyaba waa tii kale wey macnaha marka nebi maxamed sal alay wasalam lamuusan imaan wuxuu jeebkiisa kala yimid ma aha haddii dhinac laga wareejiyo dhinac kale loo wareejiyeyna masaladu waa iska fududtaha wax adag maaha samafal ma rabtaan ruuxa samafalay samafalay ee baariga ah waxa weeyaan waa ruuxa allah rumeeye subxana watacala tan wey mabaadida asaasiga loo baahan yahay dhinac baa laga jiisayy dhinaca loo jiisay ka imaade waata arrimaha loo bahan yahy muhimka waxa weeyaan baarigu waa ruuxa allah rumeeye maalinta aakharana rumeeye malaa'igtana rumeeye kutubtii ilaahay soo dejiyeyna rumeeye kutubtii samaawiga ahayd waa jinsi wey kutub oo dhan nebiyadii ilaahay soo dirayna rumeeyey intaasaa laysku daray marka waa arkaan arkaanu liimaan soo ma arkaanu liimaan ayaa meeshaa lagu sheegay ayib wax yarumaa ka maqan marka wanabiyiina nebiyadii rumeeyey intaasi marka waa masaa'il oo caqadi ah oo iimaani ah oo loo baahan yahay ruuxu inuu qalbigiisa ku gunto kadibna ma intaa keliya maya xoolihiisa iyo dhaqaalihiisana meeshii ilaahay ugu talagalay ku bixiyey wey ilan shareecadu ma aha masaa'il oo qalbiga un keliya ku saabsan ma aha dhaqaalahaagiina iyadaa maamuli waxaa la yidhi dhaqaalihiisii iyo xoolihiisiina wuu bixinayaa isagoo weliba jecel buu bixinaya lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun markaad jeceshihiin oo xoolaha aada u jeceshihiin taasaa biriga iyo samaha lagu gaadhaa markaad bixinaysa maanaa waa markaad bixiso adiga oo yani waxa weeyaan fayow oo ku bakaylaya oo hodantinimona yani higsanaya faqrina ka cabsanaya sida xadiiska nabiga kuso aroray sal lay slam marka xoolihiisii buu bixinaya isagoo weliba jecel buu bixinaya ma aha xoolo uu ka maarmay oo ka kaaftoomay inuu macnaha waxa wey iska daadinayo ma aha laakiin isagoo jecel oo rabo oo u baahan buu bixinaya yuu siinayaa dadka xigaalkiisa iyo qaraabadiisuu ku xidhiidhinaya agoontiibuu siinayaa dadkii carruurtii yareeda aabbahood dhintay wax u shaqeeyana aan lahayn masaakiintiibuu siinayaa waa dadka iyaguna baahan ibnu sabiilkiibuu siinayaa waa dadka socotadee sahaydu ka go'day waxay ku gaadhaan meeshay u socdeen bay u baahan yihin ibnu sabiil wey wuxuu siinayaa saa'iliinta waa dadka jidadka wareegaya gacmaha hoorsanaya ee baahidoodii qarsan kari waaye bannaanka soo dhigay dawarsanaya kuwaana wuu siinayaa gacanta wax u saaraya wa fi riqaabi waxaa laga wadaa mas'ale hadda yani waxa weeye aan aad aan hadda dhaqankeedu u oolin weeyo addoommada in la xoreeyo intaad xoolahaaga ku bixiso inaad xorayso oo laba mid inaad intaad sooba iibiso ood suuqa kasoo iibiso aada sii dayso ood xorayso riqaabu midka sayidkiisa la heshiiyey ee uu kula heshiiyey haddaad intaa ii keento xorbaad wixii uu siin lahaa ee uu ku xoroobi lahaana aan haysanin inaad ka bixiso mukaatab baa la yidhahda waxaa soo gala yidheen culimmadu waa fi riqaabi muslimiinta dadka laga qabsaday ee gaaladu ka qabsaday inaad xoolahaaga ku bixiso si loo soo daayo wa fi riqaabi ba iyaduna soo geli bay leeyihin macnaha marka kuwaasuu xoolihiisa ku bixinaya intaasina waa masaladii dhaqaalaha see xoolihiisa uu ugu taliyaa waxaa timid arkaantii islaamka ilan arkaanuliimaan iyo arkaanulislaam baa kala jiray arkaantii islaamku wax ka taabtayoo wa aqaama asalaata wa aata azakaata baa layidhi ya ya a muslim kastoo xaqdarro lagu haysta in la soo daayaa soo gelaysa salaada toosiya oo sakada bixiyana waa arkaantii islaamka wey waxaan halkaa ka garanaynaa wa aata almaala calaa xubbihi dawi lqurbaa xoolihiisa siiyaa layidhi gadaal dambena maxaa laga yidhi wa aata azakaata ta hore inaysan sakadii ahayn baynu garanaynaa midda hore a wa aata almaala calaa xubbihi sakadii ma aha maxaa yeelay xoolaha waxaa lagu leeyahay xaq aan sakad ahayn sida xadiiska nabiga kusugan sal ly waslam ina fi lmaali xaqan siwa zakaa buu nabig sal lay slam xaqa waxaa dhexdiisa oo lagu leeyahay xaq aan xoolaha waxaa lagu leeyahay xaq aan sakada ahayn xoolahaaga xaqa lagu leeyahay sakada keliya maaha xuquuq kalea lagu leeyahay xuquuqdii weeye midda la sheegayo wa aatalmaala calaa xubbihi la yidhi sakadii waajibkaayna dib baa laga sheego salaada la dabadhigay qaaliban sayba u badan tahay waxaa la yidhi wa aata zakaata baa layidhi kadib baa akhlaaqiyaadkii kale wan wanaagsanaaye mu'miniinta iyo munaafiqiintu ku kala baxayeen baa waxaa laga sheegay ballantay oofiyaan oo ballanta hadday ilaahay la ballameenna ballantiisiibay ku dadaaleen say oofin lahayn khalqigi ilaahay hadday la ballamaan walow gaalaba ha noqoto dadkay la ballameenna ballanta oofinteeday ku dadaalayaan dad ballanta ka baxa maaha sabir bay ku tilmaaman yihiinoo rabbi dadka sabra ayuu si gooniya u ammaanay waxay sabraan xaalatu lba'saa wa xaalatu daraa ba'saaga waxaa la yidhahdaa waa xaalada baasku taaganya baasku jiro waxayna inta badan mufasiriintu ku fasirayaan ashiddatu walfaqru baa la yidhahda markii nolosha cidhiiri gasho oo cuntadu yaraato oo gaajo timaado ooy abaara dhacaan oo dhankii quudka iyo cuntada layska soo galo markaa waxaa la yidhahdaa alba'saa baa la yidhahdaa addaraana waxaa la yidhaahdaa waa dhibaatada gaadhaysa jidhkaaga wey caafimaad daraa kugu dhacday yacni waxa weeyaan maaragtay naafaad noqotay dhib kalaa jidhkaaga soo gaadhay dhibaatadu hadday jidhkooda soo gaadho iyo hadday dhaqaalahooda soo gaadho iyo hadday eheladooda soo gaadho intaba way ku sabrayaan wey alba'saa wadaraa waxaa la daba dhigay dagaalka waktigiisana way sabraan wa xiina alba'si macnaha waxa weeye markii dagaal yimaado dad cararama way sugnaadaan oo dhibaatooyinka dagaalka iyo jihaadka ayay u sabraan oo u dulqaataan wa xiina alba'si iyadana saasaa laga wadaa dadka intaasoo tilmaamood leh oo masaa-isha iimaaniga ah masaa-isha dhaqaalaha ku saabsan masaa-isha akhlaaqiga ah dadka intaasoo dhan la yimid yacni kuwa iyaga ayaa run sheegay kuwa runta sheegaya oo iimaankay sheeganayaan uu run yahay wa kuwa kuwa ilaahay ka cabsadana waa kuwa keliya wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwa alla ka cabsadee iska ilaaliya cadaab ilaahayna waa kuwa tilmaamaha laga helay wey macnaha markas aayaddu waa aaya jaamica oo usuusha shareecada waxba badan aan ka tegino yani jimalkeeda inteedii badneed uruurisay wey macnaha laysa ma ahaanin albira samuhu ma aha an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyaalkiina inaad jeedisaan samafal ma aha samafal ma aha an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wejiyaalkiina qibala almashriqi qorax ka soo bax dhankiis dhankeeda wlmaqribi iyo qorax dhicitaanka qoraxda dhankay u dhacdo macnaha walakina albira walaakina albira baariguse ruuxa baariga ah man cid weeye aamana rumeeye billaahi ilaahi rumeeye walyawmi alaakhiri iyo maalinta dambe waalmalaa'ikati malaa'igta ilaahay rumeeye waalkitaabi kutubtii ilaahay soo dejiyey buu rumeeyey tawreed iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahim iyo kitaabka nagal kulli kutubtaaso dhan baa soo gelisay waalkitaabi kutubtii buu rumeeyey waalnabiyiina nebiyadiina waa rumeeyey kulligood isagoon kala qaadin wa aataa wuxuu siiyey almaala xoolaha siiyey calaa xubbihi jacaylkiisa lala qabo calaa xubbi lmaal calaa xubbihi jacaylkiisa lala qabo calaa xubbihi maca xubbihi wey isaga oo jecel ayilmaala wey isagoo xoolihii jecel ayuu bixinayaa yuu siinayaa dhawil qarqurba ayuu siinayaa kuwa qaraabada u saaxiibka dhawaanshaha kuwa saaxiibka xigaalkaaga waa silaturaxim yani leanna waxa weye wixii la siiyo iyaga laba ajir baa ku jiro silatun wa sadaqa buu nabi uri sal ly slm waa qaraabo xidhiidhinna waa tahay sadaqa iyo ajir laba ajir baad ka helaysa macnaha yani ajru sadaqa wa ajru sila labadaasaa ku jira waalyataama agoontana siiyey waalmasaakiina masaakiintuu siiyey wabna sabiili ayuu siiyey midka wiil wiilka yani wabna sabiili jidka wiilkiisa jidka wiilkiisa waxaa laga wadaa macnaha ruuxa socotada ah maxaa yeelay jidka ayuu laazimayaa siduu macnaha waxa weeya ilmuhu u laazimo saasoo kale uu waalidkii u laazimo oo kaleeto saas daraaddeed maadaama uu jidka hayoo sahaydii ka go'day meeshuu u socday waa in loo sahayo oo xoolahaagii aad wax ka siiso wasaa'iliina kuwa weydiisanaya oo baryootamaya ayuu siinaya wa fi riqaabi ayuu siinayaa oo ku bixinayaa ay fii fakki riqaabi qooraha fakintooda iyo sii dayntooda yacani addoommada ilan qoortay ka xidhan yihiin oo macnaha riqi bay ku jiraan oo addoonnimay qoorta uga xidhan yihiin qoortoodii baa la fakinaya addoonnimada laga sii daynaya ama ruux kastoo muslim oo qoorta ka xidhan oo u xidhan xaqdarro u xidhan baa laga soo daynaya oo wa aqaama toosiyey asalaata salaada toosiyey oo wa aataa siiyey azakaata sakada siiye dadkeeda waalmuufuuna weeyaan waxay ku caddantaa nidhi man aamana bay ku caddantahy baarigu yaa weeye waa man aamana waalmuufuuna wey baariyiintu waa kuwa oofiya bicahdihim ballankooda oofiya idaa goortii caahaduu ay ballamaan allah hadday la ballamaan ama addoommadiisa ay la ballamaan ballanta way dhowraan oo waa ilaaliyaan munaafiqiinta taa ka gedisan saynu soo marnayba waalsaabiriina wa amdaxu waan ammaani alsaabiriina kuwa sabra filba'saa'i xaaladda baas kale dhexdeeday ku sabraan dhibaatada faqrigu markuu taagan yahay oo gaajadu taagan tahay oo yacni abaaruhu taagan yihiin oo cuntayaraantu ay jirto xaaladda iyadaa abay sabraan oo xaaraamta uma gudbaan xaaraamta ilaahay xarimay uma gudbaan waa is ilaaliyaan waadaraa'i xaaladda dhibaatada lena ayadana way sabraan oo iyadana way adkaystaan waa xaalada faq uu ku dhaco jidhkooda caafimaad darro ama yani waxa wey naafanimo soo gaadho ama dhaawac jidhkooda ku yimaado markaa iyadana way sabraanoo ma argagaxaan sabirkay laazimaan ulaaika waxiina alba'si dagaalka waktigiisana way sabraan goortay cadow ilaahay ishelaan oo dagaalamayaanna way sabraan oo dhibaatada dagaalkay ku sabraan iyo rafaadkiisa macnaha ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye sadaquu run sheegay oo sheegashadooda iimaanka ay sheeganayaani ay run tahay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga keligood baa almuttaquuna kuwa alla ka cabsada cadaabkiisa iska ilaaliya waa keligoodbu rabbilahi subxana wa tacala isweydiye marka mabaadida aasaasiga ay aayaddu ka hadashay maxaad ka haysaa maxaase kaa maqan haddaad wuxuu ka haystaa alxamdulilah wayaana sii kordhi hadday wax kaa maqan yihiinna ku dadaal si iimaankaad sheeganaysa uu dhab u noqdo ku dadaal inaad la timaado intaad miisaanka isa saartay len qur-aanku inaguna la hadlaya innagaa la doonaya inaynu yani kuwaana qaadano oo wax inaga bedelo macna yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla waxay aayaddu si toosa u radinaysaa qolyahan gaaladu wax soo bartay iyo mabaadida ay wataan oo diinta islaamka in inta nolosha dhan laga riixo masaajidka lagu uruuriyo oo la yidhaahdo diintu uun salaad iyo waa calaaqatun bayna alcabdi wa rabbihi waa calaaqa addoonkii iyo rabbigii in udhexeeya laakiin nolosha shaqo kuma leh arrinkaasay si toosa u radinaysa toos waxaa xidhiidh u leh inaad ilaahay jiritaankiisa rumaysan tahay keligiina caabudayso iyo xoolahaagu inay shareecadu u taliso maxkamadaha iyo dawladdana inay shareecadu u taliso waa laba arrimoodon kala fuqi karin isku lamaan wey saas maanaa laba arrimoodon la kala qaadi karin wey maanaa kalena tegi karin ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxma faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow xaqa rumeeyeyow kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa laydinku qoray alqisaasu qisaastii baa laydinku qoray alqisaas ruuxii wax dilay in la dilo wey kutiba waa la qoray calaykum dushiina alqisaasu qisaastii baa la qoray fi lqatla kuwa la dilay dhexdooda kuwa la dilay dhexdooda qisaas baa laydinku qoray alxuru kii xorta ahaa yuqtalu waa la dili bilxuri mid xoraa loo dili waalcabdu addoonkiina yuqtalu waa la dili bilcabdi addoon baa loo dili wlunha tii dhadiga ahaydna tuqtalu waa la dili bilunha mid dhadigoo dishay baa loo dili faman cufiya ruuxii la cafiyo oo intuu wax dilo man qaatilkii cufiya la cafiyo lahu isaga loo cafiyo min akhiihi walaalkiisii uu dilay xaggiisa looga cafiyo shay-un wuxun dhiiggii ka mid a faitibaacun falmru arrinku itibaacun raacasho wey bilmacruufi si la yaqaanoo wanaagsan inuu ku raacdo oo ku dabagalo wey yaa dabagelaya kii la dilay weligiisii kii la dilay qaraabadiisii waa inay raacato oo kan waxay ay ku lahaayeen iyo magtii si wanaagsanoo la yaqaano waa inay ku dabagalaan faitibaacun falamru arrinku itibaacun raacid weeye ninkii dhiigga galay ay raacdaan bilmacruufi si wanaagsanoo la yaqaano inay ku raacdaan oo waxoodii kaga raadsadaan wa adaa-un weeye arrinku gudid ilayhi kii dhiigga laga galay uu u gudo biixsaanin si wanaagsan uu ugu gudo taana yaa gudaya waxaa gudaya ninkii dhiigga galay ninkii dhiigga galayee wax loo cafiyeyna isagana waxaa laga doonayaa wixii lagu lahaa inuu si wanaagsan u gudo daalika arrinkaas oo in cafi iyo ma kala qaadashadeeda ah dalika arrinkaasi takhfiifun fududayn wey oo min rabbikum xagga rabbiginka ah waraxmatu naxariis wey faman ictadaa ruuxii xadgudba bacda dalika kaa kadib markii cafi intuu sameeyo magta uu qaatay kadib ruuxii xadgudbo wax dilaayay falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiye ayuu leeyahay cadaab oo xanuujiye ayuu leeyahay saasuu rabbi ilahi subxana watacala waa kan soo sheegnay shareecada islaamkuma aha keliyeed diin masaajidda ku ega noloshii oo dhan bay macnaha saamaynaysaa xukumaysaa waxaa loo yimid hadda jaraaxaadka iyo dhibaatooyinka dadka dhex maraya iyo maxkamadii kala xukumi lahayd yaa iska leh allah baa iska leh subxana wa tacala sharciga maxkamadda yaallana ilahay baa iska leh dawladduna sharcigaa unbay ilaalin mooye sharci ay jeebkeeda kala imaani ma jiro baarlamaan baa jiro oo shuruucda dejiya oo waxna xalaaleeyo waxna xaaraameeya war jira ma aha saas way maanaha xalaalayn iyo xaaraamayn ilahay baa iska leh maxkamadahana sharci ilahay unbaa lagu fulin taa waxaa sababtuna waxa weeye ilaahay baa addoommadan abuurtay dhulkana iska leh sharcigana isagaa iska leh adigu haddaad sharci jeebkaaga kala timid dhul kale samayso oo sano kale samayso oo haddaad kari karto addoommo aad ku maamusho abuuro laakiin kuwan ilahay baa iska leh maxaad ugu haysataa ilahay wixiisa subxana wa tacala rabbi baa iska leh rabbi baana u talin marka haddii wax idin dhex maraan oo bulshadii muslimkow aad dhib isgaadhsiisaan waxaa laydinku qoray baa laleeyahay qisaas qisaas baa laydinku qoray waxay leeyihiin culimada qaar ka mid ah aayaddu waxay kusoo degtay laba qabiil oo yahuud ah ama laba qalbi qabiil oo carbeedba oo jaahiliyadii islayn jiray markay islaayaan qabiil baa laga xoog badnaanaya qabiil labada qabiil ka mid a laga adkaan markii laga adkaado xugun baa la saaraya marka waxaa la leeyahay hadda wixii ka dambeeya gun baa tihiin maadaama laydinka adkaaday haddii nin laydinka dilo oo dib dambe nin laydinka dilo ninkii laydinka dila mag unbuu leeyay ma qisaasan kartaan haddaad idinku nin dishaanna waa in laydinka qisaasto oo ninkii aad disheen aada ninkii dilay keentaan oo loo dilo haddaad mag bixinaysaanna boqol ineed m bixin maysaane laba boqol baad bixinaysa idinka kiinna marka laga mag bixinayana boqol keliyaa la siinaya sababtu maxay t waa laga adkaaday sooma haddii laga adkaaday sharci jawraa la marinaya marka tii baa marka la diidaya meesha laga saaraya waxaa la leeyahay war waa qisaas rabbi wuxuu idin amrayaa oo idinku laaziminaya oo idinku waajibinaya dadka isdilay dhexdooda inaad qisaas samaysaan si cadaaladi ku jirto inaad ugu kala qisaastaan kanaa laga adkaaday iyo kanaa gun-a iyo kanaa gob-a iyo kanaa shariifa iyo kanaa callaana warkaasi ma jirto dadku waa siman yihiin qisaas iyo cadaalad wax ugu kala gooya sidaasaa la alla subxana wa tacala dushiina ku qoray waxaa la yidhi marka xorta xor baa loo dilaya ruuxa xortii hadduu xor dilo waa loo dili addoonku hadduu addoon dilona waa loo dili haweenta dumarka hadday haweenay kala dishana waa loo dili ma waxaa laga fahmaya midda hor horta ruuxa xorta ah xor baa loo dilayaa waxaa laga soo reebayaa kan wax dilay hadduu muslim yahay kan la dilayna uu gaal yahay loo dili maayo maxaa yeele xadiiska nabiga ku asaxay sal lla lay slam laa yuqtalu muslimun bikafirin muslimka loo dili maayo gaal uu dilay xataa gaalku dimi ha ahaado musta'man ha ahaado mucaahad ahaado loo dili maayo alxuru bilxurida horta taasaa laga soo reebaya waalcabdu bilcabdi sida hadda naska ka muuqata waxa weeye addoonku hadduu addoon dilo in loo dilayo laakiin waxaa laga fahmi oo fahamka ay aayaddu ina siinaysaa u yahay haddii uu addoonku dilo xor inaan loo dilaynin ruux xor ihi hadduu addoon dilona inaan loo dilaynin waa sidaa fahamkaa wey laakiin naska maaha naska meesha yaallaaye waa addoommadu hadday isdilaan laakiin haddii addoon uu dilo nin xor ah ama xortiibaa addoon dilay seebuu xukumku noqonaya fahamku waxa weeyaan meesha laga fahmaya inaan loo dilayn laakiin lama u kala qaado hadduu ruux xor ihi hadduu mid addoon iyo xor dilo oo kala dilay uu kii xortahaa uu noqdo waa laysla ogol yahay addoonkaa in loo dilayo addoonka waa la dili ayib addoonkiibaa dilka sameeyey waxaan dhihi lahaa xortiibaa dilka samaysay oo wuxuu dilay addoonkii in badan oo culimmada salafka ka midii waxay leeyihiin waa loo dili iyadana ayadana waa la dili xorkii hadduu addoon dilo waa la dili bay leeyihi lakin waa masale khilaafiya oo jumhuurtu dhan kale u badan yahay waxaad u timaadaa waalunha bilunha sida hadda aayadda daahirkeeda ka muuqato dhadigu hadday isdilaan ama dumarku in dumarkii haweenaydii haweenaydiisha loo dilayo laakiin haddii ay haweenaydu nin disho ama ninkuba haweenay dilo xukunku muxuu noqonaya mid waa laysla ogolya oo muran kama jiro haddii ay haweenaydu nin disho waa loo dilay muran male haddii uu ninku uu haweenay dilo ayadana waa loo dili cala araajix sida xooga badan khilaaf baa ku jira macnaha laakiin ayadana sida xooga badan ninkii waa la dili hadduu haweenay dumara dilo waxaana macnaha laga faa'idaysanayaa aayadda qur-aanka inoo imaan doonta fi suurati almaa-ida wakatabna calayhim fiiha ana annafsa binnafsi nafta naf baa loo dilay lama kala qaadin iyo xadiiskii nabiga sal alla alay slam uu dhihi jiray yani almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiinta dhiigoodu waa isu dhigmaa a ninkuu dumar hadduu dilo xadiis kaleo saxiixa kusoo aroortay ninkii yahuudiga ah ee gabadha muslimadda loo dili jiray iyo axaadiis badan oo sidaasoo kale faa'idaynaysa ninku hadduu dumar dilo in isagana la dilayo saas way macanaha saas daraaddeed mafaahiimta halkaa laga fahmayaay oo aayadda laga fahmayaay yacni waxa weeye qaarkeed ama inteeda badanba muctabar ma aha saas way macanaha intaa markii la sheegay oo la yidhi ha laysu dilo yaa haddana waxaa la yidhi ruuxaa dilka sameeyey haddii la cafiyo see lagu cafin karaa saddex xaalaba waa u bannaan tahay ruuxa wax laga dilay waxaa u bannaan kii wax dilay ii keena intuu yidhahdo inuu qoorta u dheereeyo oo dilo qisaas baa la dhaha waxaa u bannaan inuu yidhaahdo waan cafiyey ee mag ha la isiiyo waxaa u bannaan inuu yidhaahdo xataa magtiina waan cafiyey ha iska tago saddexduba waa u bannaantahy ruuxii marka haddii qisaastii laga cafiyo oo la yidhaahdo waxaanu kaa rabnaa mag ruuxaasi waxaa la rabaa magtii lagu yeeshay waa in uu si wanaagsan u gudo oo dadkii uusan meermeerinin oo uusan lugoynin oo uusan igu soo noqo dhihin oo uusan fakanin si wanaagsan ha u guto qolyahan magta lehee dhiigga lahna ayagana waxaa laga rabaa inaysan dhibine si tartiib ah oo wanaagsan oo walaalnimo inay wax uga raadsadaan oo ruuxii inaan macnaha waxa weeyaan aan nafta loo keenin oo la dhibin oo wixii sakari karin lagu kallifin oo saa inaysan ku samaynina iyaguna si wanaagsan wax uga raadsadeen asaguna ha isxilqaamoo si wanaagsan wixii lagu lahaa ha u bixiyo saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib intaa kadib baa waxaa lan laynoo sheegayaa xugumkan ah inaad mag kala qaadataan ruuxiioo dil mutayna dilka laga cafiyaay waa fududayn ilaah ummadihii hore maysan lahan jir ummadihii hore dil unbaa jiray soo ma ama haddii dilka ay ka yimaadaan mag baa jirtay sida culimada qaarkood leeyahay laakiin in cafi wax la yidhaahdo innaga shareecadeenna unbaa leh ruuxii in la cafin karo layska dhaafi karo mag laga qaadan karo waa shareecadeenna bas marka waa fududayn ilaahay iyo naxariistiisa wey ilaahay baa idin fududeeyey xukunkan idinka fududeeyey iyo naxariistiisa wey markii mag lagu heshiiyo mag la kala qaato kadib oo arrintii heshiis laga gaadho ruuxii markaa xadgudba oo dila ruuxii magta bixiyey ruuxaasi cadaab xanuun badan buu ilahay agtiisa ku leeyahay subxana wa tacala yacni laba arrimood buu isku darsanaya wuxuu leeyahay magtii halaysiiyo waan cafiyey ninkan dilkii ka cafiyey mag halaysiy magtii marka la siiyey buu aayar intuu xadgudub sameeyey buu ninkii dilay xaalkiisu muxuu noqonaya faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim wey kaas saas maana maxaa yeele xadgudub buu sameeyey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa lagu qoro laydinku laazimiye wey alqisaasu qisaas fi lqatla kuwa la dilay dhexdood alxuru ruuxii xurta ahaa bilxuri yuqtalu waa la dili bilxuri mid xor ah loo dilayaa waa haddii ka dilay dilka sameeyey uusan muslim ahayn kala dilayna uusan gaal ahayn markaasi maya loo dili maayo waalcabdu addoonkiina bilcabdi addoonkiibaa loo dili waxaa la mid a hadduu addoonku xor dilo laisla ogolya waxaa kaloo la mida cinda bacdi alculamaa haddii uu yani uu xorku dilo addoon dilo culimada qaarkood siday ku tageen wy maana wlunhaa midii dhadig ahayd baa wlunhaa dhadigii haweenaydii baa tuqtalu iyadan la dili bilunhaa tii dhadigeeday ay dishay baa loo dili waxaa la mid a hadday nin dishana waa loo dili hadduu ninku iyada dilana waa loo dili cala araajix faman cufiya ruuxii la cafiyo lahu isaga loo cafiyo min akhiihi walaalkii xaggii looga cafiyo shay-un wuxuun wuxuun dhiiggii uu galay ka mida loo cafiyey ama dilkiibaa laga cafiyey ama magtiibaa wax laga cafiyey yani ruuxii wuxuun walaalkii looga cafiyo fatibaacun falmru arinka itibaacun ama waxaad tidhahdaa facalo daalibi midka dhiigga raadinaya dushiisa waxaa ahaaday itibaacun raacasho uu raacdo ruuxii dhiigga ka galay bilmacruufi si wanaagsan inuu ku raaco ku dabagalo wixiisi kaga raadsado waadaaun yani wacala aljaani kan dembiga galay ee gacanku dhiiglaha ana dushiisa waxaa ahaaday adaa'un gudasho ilayhi kii kale uu u guto wixii uu ku lahaa inuu u gudo biixsaanin si wanaagsan inuu ugu gudo oo meermeerin iyo lugooyo uusan ku samaynina wixii xaqe lagu lahaa si tartiiba oo fudud inuu dadka u siiyo wey macnaha dalika arrinkaas iyo cafigaas iyo in diyada la qaato oo dhiiggii ruuxii dilkii laga cafiyaayey dalika arrinkaasi takfiifu fududayn weeye oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday waraxmatu naxariis wey faman ictadaa ruuxii xadgudba bacda dalika kaa kadib falahu waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun walakum waxaa idiin sugnaaday fi lqisaasi qisaasta dhexeeda waxaa idinku sugnaatay xayaatun nolol yaa ulilalbaabi caqliyada fayow dadka u saaxiibka ahow caqliga fayow ee nabadgashan ee nadiifta kuwa u saaxiibka ahow waxaa idinku sugan nolol lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad is jirtaanoo macaasida ilahay aad iska jirtaan qisaasta iyo ruuxii wax dilay in la dilaayay xikmadda iyo faa'iidada ku jirtaa la sheegay bulshada maxaa faa'iida ugu jirta faa'iidada idinku jirtaayi waxyaan oo aad ka helaysaan nolol wey seead nolol uga helaysaan kan dilka samaynaya hadduu og yahay markuu wax dilay in la dili doono dilka ku dhiiran maayo hadduuse og yahay inuu tolkii isu taagi doono oo mag laga qaadan doono oo la iska cafin doono oo uu carari doono si wadan uu ku baxsan doono hadduu og yahay yacni intuu doonuu dili in alla intuu doono yuu dili laakiin hadduu isleeyahay dadkaad wax ka dishay baa gacanta laguu gelin doonaa dib danba yani dilka waa iska ilaalinaya imise ruux baa marka naftoodu badbaadaysa intaas bulshada fara badan baa ku noolaanaysa intaasoo la dili lahaabaa ku badbaadaysa oo ku samata baxaysa marka walakum fi lqisaasi xayaatun laakiin maalinkaad tidhaahdaan waxba yaan la dilin oo naftii hore tagtay tu kale maxaa looga dabageyni oo qaanuunkaasi waa qaanuun qallafsan oo hadda lama fulin karayo hal mid baa laga hadlahayay dilkiise boqolaal kalaad dilaysaan oo nafta waayi doonta waxayna nafta u waayi doonaan ninkan dhiiraday ee dhiigga intuu dhadhansaday yacni waraabaha noqday wax uu isleeyahay waa ku celin doonaana uusan jirin kaas ayaa naf badan tagsiin doona iyo in badan oo ku dayan doona marka walakum fi lqisaasi xayaatun sidaas waa yani arrinta ay hadda aada ula dagaalamayaan reer galbeedku maxaa yeelay wadamadooda say sheegtaan dil wax la yidhaahdo kama jiray kuleeyihin way dilaan si silcay u dilaan laakiin in badan oo ka mida waxay leeyihiin dil ma jiro haye wadamadan taas hadda kenya qaanuunkeeda waxaa lagu qasbaya ma aqaan in lagu daray kalcusmin kale waxaa lagu darayaa in aan dil wax la yidhahdo uusan jirin ruux dembi kasta ogolo wax la yidhahdo yani xad la yidhahdo dil ma jirto ayib maxaad ku samaynaysa iska xidh oo maxkamad saar oo yani waxa weye bal ma marka qaarkood waxay samaynayaan caqliga dhan bay ka tagsiinayaan ruuxa irbad iyo balaayoay ku durayaan caqligao dhan baa ka tegaya waaka waa waa madadar war yani jidadka iyo qashimada ayuu ku dhex nool yahayo bini aadamnimadiisi o dhan waaba tagtayba in la dilo iyo in caqligiisa madadar laga dhigo maanka laga qaado kee dhaanta in la dilaa dhaanta laakiin waxaad ogaataan mid nidaamka reer galbeedku uu ku socdo kulligii asaaskiisa yahuud baa dejisay yahuudna rabbi qur-aanka wuxuu noogu sheegay khalqiga inay fasaad iyo inuu burburo iyo inuu hallaabo mooye wax khayra inaysan la doonin soo saas maa wailaa caalamu lislaami noloshuu ku noolyahay iyo nabadgelyada ka jirta iyo wadamada reer galbeedka nabadgelyada ka jirta markaad isgarab dhigtaan nabad waxaad dareemaysaan markaad caalam islami tagtaan khaasatan wadamada xuduudda oofiya ama wax ka mida oofiya dukaamadii baa iska furan dahabkii baa iska furan dadkii baa banaanka iska jooga meeshaasaad iska seexan wax ku taabanaya ma jiro bal sacuudiga taga waa kaas america taga marka kaleo isu miisaama walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab wey xaqiiqa jirta wey masalada iyada laakiin ka warwareego waxaad tidhahdaan inta reer galbeedku maskaxda inagaga kaajo waxaad tidhahdaan ma haddaa ruux la dili karaa oo imisaa dhimataad boqolaal kun baa meeshan ku baaba'de soo mayna badbaadeen ruuxii wax dila haddii la dili lahaa soo intaasuba naftooda ma badbaadeen sidaas weeyaan walakum waxaa idin sugnaaday fi lqisaasi qisaasta dhexdeeda waxaa idinku sugnaatay xayaatun nolol baa idinku sugnaatay yaa ulilalbaabi kuwa caqliyada fayowlahu ninkaan caqli lahayna ama caqligaaga wasakhaysan baa ku taliye dadka lala hadli yaa ulilalbaabi w waa intii caqli iyo garasho le lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad dowrsataan oo ilaahay macaasidiisa iyo dunuubta iska ilaalisaan iyo waxaad cadaabka ilahay ku geli lahaydeen kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa laydinku qoray idaa goortay xadara uu xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridu markay kusoo xaadirto in taraka hadduu ka tago khayran xoola hadduu ka tago waxaa lagu qoray alwasiyatu dardaaran baa dushiisa lagu qoray lilwaalidayni labadii dhashay inuu u dardaarmo waalaqrabiina iyo dadkii xigaalkiisa ah bilmacruufi si la yaqaano oo wanaagsan inuu ugu dardaarmo oo cadaalad ah xaqan xaqa dalika arrinkaasi waa sugnaaday xaqan sugnaansho cala lmuttaqiina kuwa alla ka cabsado dushooda ku sugnaaday ayuu macnaa arrinkaasi ku sugnaaday faman badalahu ruuxii badela ruuxii badela xukumkaa isaga ah faman ciddii badalahu badasha xukumkaa isaga ah oo yani faman badalahu dhe dardaarankaa ciddii badashaay bacdamaa samicahu markuu maqlay kadib fainamaa ismuhu dembigiisu cala aladiina kuwii dushooda un wayubadiluunahu badelayay ina allaha allana samiicun midkii maqla weya caliimun oo ogsoon faman khaafa ruuxii cabsada min muusin mid dardaarmay xaggiisa janafan qalooc ama iilasho ama gef uga cabsada aw amase isman dembi uga cabsada oo fa aslaxa hagaajiya baynahum dhexdooda falaa isma wax dembiya calayhi dushiisa ma ahaanin ina allaha alle hafuurun wey waa midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan wa rabbi subxana wa tacala kutiba calaykum idaa xadara axadakum mowtu in taraka khayran ilwasiyatu ayadana masale kale ka hadlaysa masaladay ka hadlaysa waxa weeyaan xukunka la yidhahdo dardaaranka ruuxu hadduu dhimanayo waa inuu dardaarmo xugum wuxuu ahaa waajib ah hadduu ruuxu dhimanayo xooluhu ka dhimanayo waa inuu dardaarmo arrin ilaahay muslimiinta dushooda ku qoray bu ah oo laasim ku ah yuu u dardaarmayaa dadkii dhalay iyo qaraabadiisii buu u dardaarmaya xoolaha uu ka tegay buu dardaarmaya macruuf iyo si la yaqaanoo shareecadu taqaanuuna ugu dardaarmaya arrinkaasina xaq sugan oo muttaqiinta dushooda ku sugan way ayib aayaddani marka sida loo badan yahay waa la nasakhay yani xukunkeeda waa la bedelay ila nasakha waa kan soo marnay xukunkeeda waa la bedelo waxaa badashay aayaadka ka hadlaya dhaxalka een ugu tegi doono suuratu nisa aayadahaasaa la bedelay markii hore intaan dhaxalka la jidaynin iyo sida xoolihii ruuxa dhintay loo dhaxlaye loo qaybsanayo intaan la jidaynin baa waxay ahayd xukunku in ruuxu uu xoolihiisii dardaarmo oyuu u dardaarmayaa waalidkii iyo dadka xigaalkiisi iyo qaraabadiisu u dardaarmaya dhaxalna ma jirin marka laakiin aayadaha dhaxalka qaydinaya markay soo degeen ayaa waxa uu rasuulku yidhi sal ly waslam ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariin buu nab yri sl lay slm cid walboo xaq lahayd oo xoolahan maydku ka dhintay wax ku lahayd ilaahay xaqiisii waa siiyey intuu ku lahaa waa loo gooyey sidaas daraaddeed dardaaran dambe oo ruux wax dhaxlayo loo dardaarmi ma jiro ruux dhaxalka wax ku leh dardaaran ma leh waxbana looma dardaarmi karayo labada waalid marka oo aayaddu ay sheegtay waxaa loo dardaarmo mar walbaba dadka dhaxalkale bay ku jiraan marnaba iyaga dhaxalka lagama xigsado sidaas daraaddeed ayaga xukumka ku saabsani waa la bedelay laba waalid waxba looma dardaarmi karo qaraabada markaad u timaado qaraabadu laba qaybood ba noqoni qaybi dhaxalkaagiibay wax ku leeyihiinoo way ku dhaxlayaan qaybna dhaxalkii wax kuma lahoo kuwo kalaa ka soko maray ama sabab maanicaa ku qumay dhaxalkii waxba kuma leh qaraabadaada aan dhaxalka waxba ku lahayn waad u dardaarmi kartaa dardaaranka kuwa loo dardaarmaya weli waa jiraan laakiin wuxuu ku xidhan yahay waa inuu macruuf yahay oo uu saddex meelood meel ka mida uusan ka badnayn xoolahaaga saddex meelood meel ka mid a hadduu ka bato macruuf ma ah sax maaha midda labaadna dadkaad u dardaarmaysay qaraabadaada ama saaxiibada ah waa inaysan dhaxalka wax ku lahayn labadaa shardi haddii la helo xukunkii weli waa baaqi waana sunna oo waa fiican tahay ruuxu inuu dardaaran ka tago laakiin inta kale aayadda xukunkeeda waa la bedelay oo waa la nasakhay oo waxaa ka dambeeyey aayadda aayaadka dhaxal ka qaybiyey ayaa nasakhay sidaasaa macnaha wax weyn loo badan yahay ayib ruuxii hadduu dardaarmo dardaarankiisii ruux buu u dhiibaya wuxuu leeyahay dardaarankaas iga gaadhsii dadkii dardaaranka ruuxii loo soo dhiibay hadduu wax ka bedelo oo ama wax ku kordhiyo ama wax ka dhimo ama uu qariyaba dembigayaa iska leh isagoonbaa iska leh kii maydka ahaa ee dardaarmay isagu ajirkiisii waa leeyahy sooma laakiin dembiga yaa xambaarsanaya ninka wax isdaba mariya wax qalday baa is xambaarsanaya allana subxana wa tacala hadalladiina waa maqlaya xaalkiinana waa la socda rabbi subxana wa tacala ruuxii ka cabsada markaa taasi waa goorma waa marka dardaaranku shareecada waafaqsan yahay dardaarankii shareecada ma waafaqsana wax khaldan buu ninkani dardaarmay ama ha u qasto oo ismi iyo dembi ha ahaado ama qasad la-aan ha uga dhacdo oo ha gafo oo dembiyuusan ka soo raacin laakiin khalad ha ahaato dardaaran shareecada aan waafaqsanayn hadduu dardaarmo ruuxa loo dhiibayey inuu hagaajiyo oo wixii ka khaldan uu saxo oo dadkii dhaxalka lahaa dhexdooda uu hagaajiyaayey wax dhiba ka soo gaari maayo lagu dhihi maayo maxaad wax uga goysay ama wax ugu siyaadisay maxaa yeele wixii shareecada khilaafsan ka go wixii ka dhimanoo shareecadana ku dar yani waxa weeye hagaaji oo shareecada waafaji dembi kaa soo gaari maayo marka macnaha laakiin goortuu dembiga kaa soo gaari waxa weeye waa markuu shareecada waafaqsanaa ood wax ka bedasho wey macnaha sidaas weeyaan kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxa lagu qoray alwasiy idaa goortii xadara uu soo xaadiro axadaku midkiin almowtu geeri ay ku soo xaadirto in taraka hadduu ka tago khayran xoola hadduu ka tago dushiina waxaa lagu qoray alwasiyatu dardaaran lilwaalidayni labadii dhalay uu dardaarmo walaqrabiina iyo dadka qaraabadaa uu u dardaarmo bilmacruufi si la yaqaanoo shareecadu taqaanoo wanaagsan oo cadaalada uu ugu dardaarmo xaqan waa sugnaaday arrinkaasi xaqan sugnaasho calalmuttaqiina kuwa la kacbsoo dushoodu ku sugnaaday faman ciddii badalahu badasha yacni dardaaranka sharciga waafaqsan ruuxii badela wax ku siyaadiya ama wax ka dhima ama qariya bacdamaa samicahu markii uu maqlay kadib fa inamaa ismuhu dembigiisu cala aladiina kuwii dushooda unbuu ahaaday yubadiluunahu badelay kuwa badelay unbaa dembiga xambaarsanaya ina allaha alle samiicun midkii maqlayo wey oo maqal badan hadalkiina uusan ka qarsoonayn caliimun xaaladihiina midka la socda wey ilahay ogsoon subxana wa tacala faman ciddii khaafa cabsata kanna waxa weeyaan waa dardaarankii sharciga khilaafsanaa ma la hagaajin karaa ma la sixi karaa haawey faman ciddii khaafa cabsata min muusin mid dardaarmay xaggii ayuu wuxuu uga cabsaday janafan gaf ama leexasho uu xaqii ka leexday ama qallooc midkaad unta ku bas janafan gaf ayuu uga cabsaday uusan u qastin aw amase isman dembi buu uga cabsaday waa gafkii u qastay wey ilaa labay kala tahay janafka waxaa laga wadaa waa khalad shareecada khilaafsan laakiin khaldan khalad gal isma lahayne wuu ku khaldamay un dembi kuma le markaa aw ismanna waxay noqonaysaa waa khalad shareecada khilaafsan laakiin wuu u qastay oo dembi baa ka soo gaadhay labadaa midkuu dooniba ha noqdee ruuxii faman khaafa ruuxii ka cabsada min muusin mid dardaarmay xaggiisa janafan khalad aw amase isman dembi oo fa aslaxa hagaajiya baynahum dhexdooda oo wixii khaldanaa saxa falaa isma wax dembiya calayhi dushiisa ma ahaanin ina allah maxaa yeelay ina allaha alla hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis badan wey rabbi subxana wa tacala warka murtidiisu waxa weeye ruux dhaxalka wax kule looma dardaarmi karo haddii loo dardaarmana dardaarankaasi sax ma aha waalidkaa ha noqdo caruurtaada ha noqdeen walaalaha ha noqdeen hadday dhaxalka wax ku leeyihin wey macana haddayna dhaxalka wax ku lahaynna qaraabadaa kale wax loo dardaarmi karay ka mid yihiin macana oo wixii aad ka badnayn sulus aan ka badnayn saddex meelood meel xoolaha waxaan ka badnayn waad u dardaarmi kartaa wey macana goortaa istidhahdo waad dhimanaysa ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun axkaamtii baan ku dhex jirnaa haddana soonkii baa la gudagelay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa laydinku qoray asiyaamu soonkii baa laydinku qoray kamaa sida kutiba loo qoray oo kale cala aladiina kuwii dushooda min qablikum hortiin ah lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan oo dembiyada iska ilaalisaan ayaaman maalmo ayaa laydinku qoray macduudaatin oo la tiriyey maalmo tirsan ee faman ciddii kaana ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran aw amase calaa safarin safar dushii ruuxii ahaaday fa ciddatun fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ah ukharo oo kale maalmuhu afuray mooye maalmo kale oo tiradoodii ah wa cala aladiina kuwii dushoodana waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka keri kara kuwa awoodi kara soonka dushooda waxaa ahaaday fidyatun furasho furasho ay soonkii iskaga furtaan dacaamu miskiine ayaa ahaaday waa laga bedelay dacaamu miskiinin miskiin quudkii ayaa dushooda ahaaday miskiin quudintii ayaa dushooda ahaatay faman tadawaca ruuxii samafala khayran khayr samafala oo khayr siyaadsada fa huwa kaasaa khayrun lahu u khayr badan wa an tasuumuu inaad soontaan baana khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad taclamuuna kuwa ogaadatiin soonku wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka sida tartiibtaa loo jideeyey oo marxalado kala gedisan la jideeyey markii ugu horraysay waxay ahayd ee nebigu madiine yimi sal lla lay slam soonkan la jidaynayay bil walba saddex beri baa laga soomi jiray waa intaan ramadaan la jidaynin soonkeeda bil walba saddex beri baa laga soomi jiray yowmu caashuuraa oo bisha muxaram tobankeeda ana wuu soomi jiray nebigu sal lla lay slam weliba soonkeedu laazim buu ahaa sida raajixa waajib buu ahaa nebigana waajib buu ku ahaa ummaddana waajib buu ku ahaa in la soomo maalinka caashuuraa waxaa ka dambaysay oo marxaladii ku xigtay ay ahayd waxaa loo jideeyey nebiga sal lla lay waslam iyo saxaabada iyo ummadda waxaa loo jideeyey bisha ramadaan soonkeeda oo waa aayadana markaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam ayaa markaa soo degtay marxaladaa iyada ah ayaa markaa soonku laazim ma ahayn ayada lafteeda laazim ma ahayn bisha ramadaan in la soomee laba kaad doonto oo adiga kuu fudud baad samayn haddaad doontana soon haddaad doontana yacni fidye iyo raashin bixi waad kari kartaa iyo ogow ninkaa dhallinyarada ee xooga badan baad haddana waxaa lagu yidhi haddaad doontana soon haddaad doontana maalin walba miskiin quudi oo raashin iska bixi waa marxaladii hore laazim ma ahayn inaad soonto bal waxaad khiyaar u lahayd inaad soonto iyo inaad iska afurto ood bixiso raashin soo ma marxalada taasay ahayd marxalada xigta waxay ahayd aayadda tan ku xigtaa ka hadli doonto faman shahida minkum shahra falyasumhu waa la gooyey oo waxaa la yidhi ruuxii bisha xaadiraayay ha soomo raashinkii baa meesha laga saaray raashiin baad bixin kartaan baa meeshii ka baxday aayaddaa dambe iyadana ka hadli doonto waxaa ka sii dambaysay iyadana markaa bisha ramadaan lagu laasimiyey soonkeeda haddana waxay soomi jireen oo soonku uu lahaa ruuxu hadduu intuusan afurin ama markuu afuro kadibba seexdo hadduu seexdo ama ma ahe uu macnaha waxa weeye xaaskii uu macnaha afuro hadduu afuro ama seexdo waxaan dhihi lahaa salaada cishaha tukada dheh hadduu salaada cishaha a tukado ama uu seexdo wixii ka dambeeya cunta uma banaanaan jir soomadan ama afur ama ha afurin mar haddii gabalkii oo dhacay aad seexato maqribku sidaasii u galo haddaad seexato habeenkaasi cunto kuma banaano haddii adoon afurin cishaha la tukadana afur kuma furna cishaha intaan la tukanin ka hor baad wax cuni kartaa xaaskaaga arki kartaa haddaad cishaha ka hor seexatana waaba ku dhammaatayba xaaladaasaa jirta iyaduna mar bay ahayd taana waxaa lagu bedelayoo iyadana xaaladaa bedeshay aayadda kasii dambaysa ee loo imaan doonto uxilla lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna waa imise marka saddexda aayadood ee isku xigaba saddex marxaloo kala dambaysay ay ku saabsan yihin kutiba calaykum siyaamu iyo ayaaman macduudaat labada aayadood marxaladii hore wey ama sooma ama raashin bixiye sooma marxalada aayadda dambe ee ku xigta ay ka warramayso waa marxaladii soonka la laasimiyey raashiinka bixintiisana meesha laga saaray sooma aayadda ka dambaysaay oo midda ku xigtata kusii xigtaa ayaduna waxay nasakhaysaa oo bedelaysaa haddaad seexataan ama cashaysaan waxaan dhihi lahaa haddaad seexataan ama cishaha tukataan dib dambe habeenkaa wax uma cuni kartaan xaaskiisana maxaristiinana ma arki kartaan taasina aayaddaa dambana xaaladaas iyaduna bedelaysa oo nasakhaysa macna maraaxishaasu marka soonka la mariyey oo uu soo maray yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyeyow kutiba waa la laazimiyey calaykum dushiinna ayaa la laazimiy oo laydinku qoray asiyaamu soonkii baa laydinku qoray kamaa kutiba sida loo qoray oo kaleeto cala aladiina kuwii dushooda min qablikum hortiina kuwii idinka horreebay sida soonka loogu qoray oo loogu laazimiyey macnaha lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo macaasida iska dhowrtaan yani waxa weeye soonka waxoogaa maadaama nafta bini aadamku waxay jeceshahay in laga celiyahay uma fududa xaaskaagii ood u baahan tahay ha taabanin lagu yidhahda cuntadii iyo cabitaankii adoo gaajaysanna lagu yidhahda ha taabanin afxumadan un aan daldalaynin iska jecelnayn joojiya ma wax fudud ba wax fudud maaha yani marka sidaas daraaddeed baa waxaa la leeyahay waxaa yani tacsiye idinku filan iyo sabirsiin horta waa laydinka horreeyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum idinka soonku idinkuma bilaabanayo ummadihii horaa soomi jiray waa wax laydinka horreeyey shaygana haddii lagaaga horreeyey hadda waa fudud yahay waa mas'alada labaade soonkani waa ayaaman macduudaad waa maalmo tirsan sanadkoo soo dhan sooma laydinma dhihin waa maalmo fara ku tirisoo soddon beri ah ama sagaal iyo labaatan beri ah sooma ayadana waa wax iska fudud oo marba shaygu hadduu tirsan yahay fara ku tiris yahay waxa dee waxa weye adag maba ahaba arrimahaas marka sabirsiin baa laga wadaa iyo in macnaha laynagu dhiirigeliyo soonka lacallakum tattaquuna tattaquunta macnaha waxaa laga wadaa soon soonku waxyaabuu faa'iideeya waxaa ka midoo dadka u faa'iideeya attaqwa cabsida ilaahay buu qalbiga ku xoojiya maxaa yeelay soonku afkana waa ilaaliya adimadana waa ilaaliya maxaa yeele nebigu sal lay slam waa ka odhanaya ruuxii sooma oo aan iska ilaanin laqwiga iyo rafadka iyo afxumada iyo soon ma leh soonku waa inuu macsiyada kaa ilaaliyo oo taqwo qalbigaaga geliyo ta labaad soonku wuxuu cidhiidhyayaa meelihii shaydaanku uu mara cuntadii markay yaraato oo cabitaanku yaraado way cidhiidhi bay noqonayaan shaydaanku meeluhu marayay baa cidhiiryamaya lacallakum taquun waxan xumaantoo dhanna shaydaan baa inugu bixinay saas daraaddeed yani soonku waa wasiilada ugu muhiimsan ee alla kacabsiga lagu gaadho oo qalbiga iimaankana xoojiya xubnahana ilaaliya oo xumaanta ka ilaaliya saas way macnaha ayaaman maalmo ayaa laydinku qoray maalmo ayaa laydinku qoray dushiina macduudaatin oo la tiriyey maalmo tirsanoo soddon beri ama sagaal iyo labaatan beri waa yar yihiin waa macna faman ciddii kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mid haddana weliba saa ha ahaatee xaaladihiinibaa haddana la qiimeeyo duruuftiinniyo haddaad socoto tihiin ama xanuunsanaysaan waad iska afuri kartaan tii baa weliba wax laga sii reebay waxaa la yidhi faman kaana ciddii ahaaday oo minkum idinka idinka mida mariidan mid jiran aw amase calaa safarin ama safar iyo socod dushii ku sugan socdaal dushii ku sugani fa ciddatun fa calayhi dushiisa maxaa waxa ahaaday halkaa waxaa ku jira oo iska afura wey wuu iska afuri karaa hadduu afurana faciddatun fa calayhi dushiisa waxaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmaa uu qara oo kaleeto maalmuhuu afuray mooye maalmo kale tiradood ayaa la rabaa inuu qalleeyo oo dib kala yimaado wa cala aladiina kuwii dushoodana waxaa ahaaday yutiiquunahu kari karay tani waxa weeyaan waa midaan lahayn waa la bedelayoo ruuxii isagoo kari kara in la yidhahdo cuntana waad bixin kartaa waadna soomi kartaa laakiin inaad soomtaa kuu khayr badan marxalo lasoo dhaafay bay soo ma laakiin weli waxaa baaqi ku ah oo axaadiista nebiga laga faa'iidaysanayaa inay weli baaqi ku yahay xugumkani oo cuntana uu bixin karo uu soomi karana dadka odayaasha ah duqaytida ama dumar ha ahaadeen ama rag ha ahaadeen dadka soonku ku adag yahay da daraaddeed ugu adag yahay waxaa la mid ah haweenka carruurta nuujinaya ama ma ahe uur kale dadka noocaasay u taallaa hadda yacni wa cala aladiina yudiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin faman tadawaca khayran fahuwa khayr lahu xukumka laga faa'iidaysanayo dadkaasa hadda iska leh oo hadday doonaanna soomi kara hadday doonaanna iska afuri kara oo raashin bixin kara macnaha wacala aladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu awoodi kara soonka dushooda waxaa ahaaday fidyatun furasho ay soonkii iskaga furtaan muxuu yahay furashadaas dacaamu miskiinin ayaa dushooda miskiin quudintii maxaa la siinayaa waxaa la siinayaa nisfu saac ama waxaa la siinayaa mud nisfu saac macnaa waxa weeyaan waa ilaa kun iyo boqol gram wey kun iyo boqol gram yani nus kilo taqriiban waxaan dhihi lahaa ha nusu saac nusu saac ama nus kilo macna iska dhig waxaan dhihi lahaa nusu saac yani kun iyo boqol gram meelahaas wey mudka markii la yidhaahdana haafkii weeyo waa shan boqoloo gram wey culimada qaar waxay leeyihin waa shan boqoloo gram buu bixinayaa maalinkiiba qaarna waxay leeyihin ma ahee kun gram buu bixinayaa oo nisfu saaca labadaba waxa weye riwaayad baa kusoo arooray oo macnaha waxa weye saxaabada ka sugan ayib faman tadawaca ruuxii macnaha waxa weye waxaa kaloo ruuxu uu heli karaa inuu masaakiin intuu afuryana waa heli karaa oo cunto bisil siiyo soddonka beriba inuu hal maalin intuu isu wada keeno cunto u sameeyo dharga yidhaahdo taana waa heli karaa intaba waa u furanta macnaha faman tatawaca ruuxii siyaasama fala khayran khayr oo siyaadsada khayr miskiin baa lagu yidhi saddex miskiin baabaad ka dhigtayba faman tatawaca khayran way sooma mud baa lagu yidhi waxaabaad siisayba saac dhan baabaad iska siisayba faman tatawaca khayran waxaad siyaadisaay waa wuxuun adiga kuu kordhay faman tatawaca ruuxii samafala khayran khayr ruuxii samafalo oo siyaasadaaya fa huwa kaasaa khayrun khayr badan lahu isaga u khayr badan wa an tasuumuu inaad soontaan baana khayrun lakum idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa ogoo garanaya haddaatiin wy macna shahru ramadaana ramadaan bishiisu alladii midka wey unzila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur-aankii la soo dejiyey hudan isagoo hanuuniyo ah linnaasi dadka wa bayinaatin xujooyin cadcad isagoo ah oo min alhudaa hanuun ah waalfurqaani iyo kala bixin xujooyin cadcad oo hanuun iyo kala bixin xaqii iyo baadilkii kala bixinaya faman shahida ruuxii xaadira oo minkum idinka idinka mida ashahra ay fi shahri bisha dhexdeeda ruuxii xaadiraay falyasumhu ha soomo waman kaana ruuxii ahaaday mariidan mid jiran aw amase calaa safarin ama safarkii ku sugani fa ciddatun fa calayhi dushiisa waxaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmaha uu khara oo kaleeto yuriidu llahu alla wuu dooni bikum idinka wuxuu idinla doonayaa alyusra fudayd walaa yuriidu ma doonayo bikum idinka alcusra culays idinlama doonayo walitukmiluu buu idinla doonayaa inaad dhammaystirtaan alciddata tiradii inaad dhammaystirtaan walitukabiruu buu idinla doonayaa inaad takbiirsataan allaha alla inaad weynaysaan buu idinla dooni calaa maa hadaakum hanuunintuu idin hanuuniyey daraaddeed calaa hidaayati iyakum hanuunintuu idin hanuuniyey daraaddeed inaad u weynaysaan walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ku shukradaan saa haddaad samaysaan way macana bisha ramadaan ayaa fadaa'isheeda laga warramaya ee soonkeeda laynagu waajibiyey bishani waa bishii ilahay qur-aanka soo dejiyey oo waxaynu ogsoonnahay qur-aanku saddex iyo labaatan sano inuu nabiga ku degayay sal ly slm bishaasaana la soo dejiyey baa laleeyahy maxaa laga wadaa qur-aanku isagoo iswata ayaa samadan soke lagu soo dejiyey kulligii samadan soke ayaa in yar in yar looga soo qaadayoo saddex iyo labaatanka sano samadan soku kasoo degayo in yar in yar looga keenayo laakiin samadaas wuxuu yimid isagoo iswata markuu yimidna bishii ramadaan bay ahayd sidaasi waa ra'yiga cabdullahi bni cabbaas ama waxaad tidhaahdaa qur-aankaa la soo dejiyey bisha ramadaan waxaa laga wadaa degitaanka qur-aanku markuu bilaabanay oo nebi maxamed ku bilowday bisha ramadaan bay ahayd ma aha yani waxa weye bil kale ma soo degin lagama wado laakiin bilowgiisii goormay ahayd bisha ramadaan bay ahayd weliba leylatu lqadri bay ahayd inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka waa kii ahayd ina anzalnaahu fii laylati lqadri habeenka barakaysan waa leylat lqadri habeenkaasaa nebiga qur-aanku ku bilowday salawatu rabbi wasalaamu calayh waana isla habeenka qur-aankoo dhan inta kor laga soo dejiyey samadan ugu sokaysa la keenay halkaasaa in yar in yar looga soo qaaday qur-aanka saas way macnaha marka bishani fadaa'isheeda waxaa ka mida la dheertaa bilaha kale qur-aankii waxyigii ilaahay baa loo doortay inuu yani dhulka usoo dego oo nebi maxamed ku bilowday salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macnaha qur-aanku muxuu yahy qur-aanku waa hanuun dadkii waa hanuuninaya aayada cadcad baa ku dhex jirayo xujooyin cadcad oo lagu hanuunayo quluubtii bini aadamka hanuuninaya xaq iyo baatilkiina u kala cadaynayo u kala qeexay war ruuxii bisha xaadira oo bisha goobjoog noqda ama aan socoto ahayn oo markaa jooga oo safar aan ku jirini bisha ha sooma buu rabbi yihi subxana wa tacala faman shahida minkum shahra falyasumhu waxay nasakday wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatu tacamu miskiin bay nasakday maya cunto ma bixinaysaane soomada leh ruuxii bisha xaadira waa inuu soomo ayib waxaa la soo celiyey ruuxiisa jiran ha iska afuro maalmihii uu ka tegay maalmo la midoo tiradoodiiyo kalena dib ha ka qallay ruuxii safar ku jiroo socoto ana sidoo kale ha iska afuro dib ha ka qalleeyo maalmihii ka tegay maalmo la mid labadaa dib baa loo soo celiyey oo iyaga waxaa layna tusayaa inaan la nasakhin ilaan aayaddii horey ku jireen sooma aayaddii horey ku jireenoo faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin baa ku jirta aayaddiina waa la nasakhay haddii la nasakhay labadan waxaa loo soo celiyey in layna yidhaahda iyaga lama nasakh oo ruuxa macnaha socotadii inuu iska afuri karo ruuxa jiranna waa afuri karayo macnaha ayib tafaasiil fara badan baa ku jirta alla subxaana wa tacaala inuu yacni wuxuu idinla doonayaa fudayd buu idinla doonaya rukhsadaa uu idin siiyey waa fududayn cunaysna ilahay idinlama doonayo subxaana wa tacaala tirada inaad dhammaystirtaan buu idinla doonayaa markuu leeya wixii idinka tegay qalleeyo dib kala imaada maxaa loola jeedaa litukmilu lcidda wey tiruu ilaahay idinka rabay tiradii inaad buuxisaan oo dhammaystirtaan walitukabiru llaha markii aad waktiga dhammaysataan oo bishu idiin dhammaatana soonkii khayrkii ilaahay idin siiy inaad ka mahad celisaan ood shukridaan allana aad weynaysaan oo allahu akbar aad tidhaahdaan meeshaasay ka qaateen culimmadu qaar ka midihi in la takbiirsanayo ciidulfitriga ciidda bisha ramadaan markay dhammaato ciiddeeda allahu akbarta la odhanaya walitukabiru llaha calaa maa hadaakum halkaasaa macnaha laga qaato laga faa'idaysta bili shahru ramadaana ramadaan bisheedu alladii midka weye unzila la soo dejiyey alladii midka weye unzila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey waa bisha qur'aanka la soo dejiyey hudan xaal uu hanuun yahay qur'aanku linnaasi dadka uu hanuun u yahay wa bayinaatin aayado cadxad xaad uu yahay oo min alhudaa hanuun ah hanuunka ka mid ah yacni aayado cadcad oo hanuunka ka mid ah xaalow yahay waalfurqaani ka mid ah yacni kala bixinta aayado ka mida kala bixinta la kala bixinayo xaq iyo baatil kuwa kala bixinaya baatilkii xaqa kala bixinaya faman shahida ruuxii xaadira oo minkum idinka idinka mida ashahra bisha xaadira oo goobjoog noqda isagoon markaa socoto ahayn falyasumhu bishii ha soomow waman kaana ruuxii ahaaday mariidan mid xanuunsanayo jiran jiradiisa haddii rajo laga qabow haddaan jiradiisa rajo laga qabin oo cudur laga quusay uu yahay wa cala aladiina yutiiquunahu buu gelaya dadkii da'da ahaa iyo kuwaasuu la mid noqonaya macnaha raashin inuu bixinaya ayib laakiin xanuunkiisa haddii rajo laga qaba wayo inuu ka bogsoon doono waman kaana ruuxii ahaaday mariidan mid jiran aw calaa safarin ama socdaal dushii ku sugan markuu safarta yahayna sidii u fudud buu samaynaya inuu afuro hadday u fududdahay inuu soomo hadday u fududdahay kolba labadooda kii u fudud baa u khayr badan saas way macnaha fa ciddatun fa calayhi dushiisa waxa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmaa ukhara oo kale oo tiradan maxaa loo saaraya meeshaa waxaad ka fahamtay maalmihii ka tegay wey yani waxa wey hadduu xanuunsanay ama socoto yahay maalmuu afuray hadduu maalmihii afurayna yani fa afdara halkaa hore ku jirta oo fa aftara afura fa calayhi dushiisa waxa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmaa ukhara oo kaleeto maalmihii u afuray maalmo kaleo la dhig u dhigma ama la tiraa waa inuu soomo wey macna yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka wuxuu idinla doonayaa alyusra fudayd buu idinla doonaya alla subxaana wa tacaala muxuu u yidhi ruuxan xanuunsanaya ha iska afuro oo kan socotada ah ha iska afuro maalmo kaleeta say ugu fududaadana ha u qalayo muxuu yidhi yuriidu llahu bikum alyusra fudayd buu idinla doonaya walaa yuriidu ma doonayo bikum idinka alcusra culaysna idinlama doonayo wax idin dhibo idin cusleeya alla idinlama doonayo subxana wa tacala ayib ha la qaleeyo maxaa loo yidhi marka ayadana waxaa loo yidhi walitukmiluu buu idinla doonayaa inaad dhammaystirtaan alciddata tiradii inaad dhammaystirtaan ilaan hadday shan beri kaa tageen waxbaa tiradii kaa dhiman sooma qallaha marka waa inaad ku buuxiso walitukmiluu inaad dhammaystirtaan ood buuxisaan alciddata ciddada inaad buuxisaan tirada inaad buuxisaan walitukabiruu buu alla subxaana wa tacaala yuu idinla doonayaa inaad weynaysaan allaha alle inaad weynaysaan calaa maa hadaakum hanuunintiisa daraaddeed inaad ku weynaysaan yani bimacna tacliil hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed inaad iyo cadaynta uu wax idin caddeeyo xaqa idin caddeey walacalakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukridaan oo ilaahay khayrkaa u idin siiyey diintaa uu idin caddeeyey shuruucdaa uu idin jideeye khayrka badan inaad ilaahay uga shukridaan taasoo yaad mudantihin wey macna waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu hadday ku weydiiyaan idaa goortii sa'alaka ay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu cannii aniga xaggayga markay ku weydiiyaan fa innii anigu qariibun baanah midow ujiibu waan ajiibi dacwata daaci midka dhawaaqaya dhawaaqiisa ayaan ajiibaya kam wax baryaya baryadiisa waan ajiibi idaa goortii dacaani macnaha wax way i baryo ee falyastajiibuu ha yeeleen lii aniga ha i yeeleenoo waxa aan leeyahay qaata ha qaateen ha i yeeleenoo amarkayga ha qaateen waliyu'minuu ha rumeeyeen bi aniga ha y rumeeyeen lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaan oo hagaagaan inay toosaan bay markaa mudan yihin mana aayadan waxaa la soo kala dhexgeliyey bay leeyihiin axkaamtii soonka iyadoo lagu dhex jiro aayadaha ka horeeyana soonkay ka hadlayaan midda ka dambaysana soonkuunbay kasii hadli doonta maxaa loo dhexgeliyey baa isweydiini waxaa loo dhexgeliyey bay leeyihiin waxaa laystusayaa baryada iyo ducadu inay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee bisha ramadaan ilah loogu dhawaado subxana wa tacala bisha ramadaan waxyaabaha ugu waaweyn ee ilah loogu dhawaado baryadaa ka mid wa khaasatan axaadiista nebiga sida ku asaxday mar walboo ruuxu uu afurayaba baryo laga aqbalay buu leeyahy sooma maadaama baryadu ay marka ramadaanka iyo soonka khayr badan tahay lagana aqbalaya adoonka halkaas saasa loo dhexgeliya man oo aayadda meesha loo soo geliyey wuxuu rabbi leeya subxaana wa tacaala addoommadaydu hadday ikaa warsadaan oy ku yidhaahdaan rabbiganna ma noo dhowyaa mise waa naga fogya mid acraabiya ku yidhi bay leeyi nebi allow rabbiganna ma naga fogya oo ma u dhawaaqanaa kor miyaa u dhawaaqnaa mise waa noo dhow yahayoo waan la koobnaa hoos baan ula hadalnaa markaasaa aayaddani soo degtay hadday addoommadaydu ikaa weydiiyaan waan u dhowahay waan u dhawahay waxaa laga wadaa waan la socdaa hadday hoos u hadlaan iyo hadday kor u hadlaanba waan waan maqlayaa igama qarsoono xaalkoodana waan ogahay wax iga qarsooni ma jiro way macna nebigu sal alay slam saxaabadu markay dhadhawaaqeen oo intay safarta ahaayeen markay ama tog ku dhaadhacayaan ama meel taaga fuulayaan takbiirtay kor u qaadi jireen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam arbicuu calaa anfusikum ya ayuha annaas arbicuu cala war naftiina u turabuy waxba ha qeylqeynaya iska tartiibsada fa inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iban buu nabi uri sal lay slam mid dhagala ama idinka maqan ma baryaysaan ka aad baryaysaani waa idinla joogo wuxuu idinka dhow yahay kabtiinna indhasheedu idinka dhow yahay marka maxaad la dhawaaqaysaan oo intaasoo enerjiya isaga bixinaysa aayana iska tartiibsada marka rabbi waan u dhowahay buu leeyahy ruuxii i baryo oo yani wax i weydiistana waan siin laakiin ha i yeeleen oo ha i rumeeyeen inay hanuunaan oo hagaagaan bay mudan yihiin rabbi baryada waa kaa yeelay nabiga waxaa ka sugan sal lay slam inuu yidhi ruuxii rabbigii weydiista waxaan dembi ku jirin qaraabgoysnimona aan ahayn saddex arrimood mid ka miduu rabbi u samaynaya in markaaba wuxuu codsaday loo soo dedejiyo in loo kaydiyo oo aakharo loogu kaydiyo balaayo ku soo socotay in lagaga baajiyo soo ma marar badan baynu gacmaha taagayna haddana wixii ma aragna soo su-aal isweydiin lama ah ma ma dayacmin ama way kaydsan tahay ama balaayo inugu soo socotay buu ilahay subxana wa tacala inagaga dalfiyey saas wey macnaha marka hadday i baryaanba waan aqbali buu rabbilahi subxana wa tacala wa idaa goortii sa'alaka ay ku weydiiyaan nebiyow cibaadii addoommadaydu hadday ku weydiiyaan cannii aniga xaggayga fa innii anigu qariibun baan ahay mid dhow ujiibu waan ajiibi dacwata daaci midka dhawaaqaya baryaya baryadiisa ayaan ajiibaya iyo dhawaaqiisa idaa goortii dacaani uu ii yeedho markuu i baryo baryadiisa waa ka aqbalaya ee falyastajiibuu ha yeeleen lii aniga ha i yeeleen ha yeeleen macnaha waxa weeyaan ha qaateen sida aan kula talinayo amarkayga ha yeeleen sharcigayga ha qaateen waliyu'minuu hana rumeeyeen bi aniga ha i rumeeyeen saasaa wax laydinku siin lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hagaagaan oo hanuunaan uxilla lakum waa aayaddii saddexaad uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey laylata siyaami soonka habeenkiisa waxaa laydiin xalaaleeyey alrafathu galmo ilaa nisaa'ikum dumarkiina aad u galmootaan runna iyagu dumarkii libaasun dhar bay lakum idinka idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar baad tihiin lahunna ayagaa dhar u tihin nin iyo ruux iyo dharkii miyaa la kala celin karaa calima allahu alla wuxuu ogaaday annakum idinku kuntum inaad tihiin takhtaanuuna kuwa khayaanaya anfusakum nafafyaalkooda inaad naftiinna khayaamayseen laydin ogaa ood u dhuumanayseen fa taaba wuu towbad aqbalay alla calaykum dushiinnu idinka toobad aqbalay wa cafaa waana cafiya cankum xaggiin falaana hadda marka baashiruuhunna haweenkii u galmooda oo wabtaquu waxaad raadisaan maa kataba allahu wuxuu alla qoray lakum idinka idiin qoray caruur ilan meesha ilmaad ka rabtaan wixii ilaahay meeshaa idinka qoray ka raadsada oo wakuluu cuna xalaasha washrabuu caba xataa yatabayana inta uu ka caddaanayo lakum idinka alkhaytu liilanka alabyadu ee cad min alkhayti liilanka alswadi ee madow oo min alfajri fajrka labada liilan ee midna cad yahay midna madow yahay intay idin kala caddaanayo ka cadi muxuu yahay liilanka cad oo fajrka wey maana waaga dhalashadiisa uma markaa kadibna waagu markuu baryo atimuu dhammaystira asiyaama soonka dhammaystira ila alleyli habeenkii dambe inta laga gaadhayo oo qoraxdu ka dhacayso walaa tubaashiruuhunna dumarkiina ha la baashirinoo ha taataabanina hana u galmoonina walxaal antum idinku caakifuuna aatiin kuwa ku negi filmasaajidi masaajidda idinkoo ictikaafsan goortaad masaajidda ictikaafsan tihiinna dumarkiina taataabasho iyo u dhowaanshaha ku samaynina tilka midaasi xuduudullah sohdimihii ilahay wey inta axkaam la soo sheego dhan waa sohdimihii ilaahay uu seereeyey wey ee falaa taqrabuuha ha u dhowaanina inaad tilaawdaan iskaba dhaafe agteeda ha marino kadalika sidaasoo kale yubayinu llahu alla u caddayn aayaatihi aayadihiisa linnaasi dadka ugu caddayn lacallahum yattaquuna si ay isu jiraan oo ilahay cadaabkiisa isaga jiraan subxana wa tacala somaynaan soo sheegay xadiiska nabiga sida ku sugan sal lay waslam xadiis saxaabadu ay warinayaan soonka marxaladiisii hore waxay ahayd hadduu ruuxu ama uu seexdo cishaha ka hor ama cishahaba uu tukado inaysan u bannaanaan jirin wixii ka dambeeya xaas uu u galmoodo iyo cunto uu cuno toona waxaa dhacday marka ilaan dumarkii waa loo baahan yahay cishaha ka horna mar walba wax kuu suuroobi waayaan mar kaleetana cuntadii waad u baahanta marar badan cishaha ka hor wax kuu suuroobi hurdaaba kula tegiba saxaabada qaar ka mida sida ninka la yidhahdo sirmat ibnu qaysin alansaari ayaa maalinkai o dhan shaqu ku maqnaa shaqadiisu ugu maqnaabuu xaafadiisa yimid qoraxdii markay dhacday xaaskiisiibu wax cuntaa ma taalla waxba hadda guriga ma yaala babaan kuu raadin bay tiri way tagtay intay maqnayd buu seexdayba hurdaaba la tagtay isagiiyo hurda u timi war waa maxay inkaarme khalaas maaminka waa dhaaf habeenkii oo dhan buu soomanaa maalinkii dambe barqinkii markuu joogo buu sarajoogka ka dhacay nabigaa loo soo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh aayaddana marka soo degtay ta kale waxaa yidhi cumar ibnu khataab radia allahu canhu ayaa isaguna xaasaskiisa qaar ka mid a unbuu habeenkii macnaha waxa weye isaguna macnaha waxa weye ka noolaaday ayadoo laysku ogaa habeenkii xaasaska haw dhawaanina oo loo ogolayn ayuu isaguna macnaha waxa weye xaaskiisii aayar maxaasaystay aayadaha arrimahaasi markay dhaceen rabbina uu arkay xukunkani inuu ku adag yahay horayna u ogaa ayaa marka la bedelay waxaa la yidhi waa laydiin xalaaleeyey habeenka soonka dumarkiina inaad u galmootaan dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baad u tihiin ruuxa iyo dharkiisa miyaa la kala dhex geli karaa si kasta haddii loo kala ilaaliyo miyaa la kala celin karaa yacni waxa weeyaan dhar baad tihiinoo waad isku asturantihin waxaa laga fahmay bay leeyihiin astur baad isu tihiinoo haddii aadan xaas lahayn ceebtaadu bannaankay taallaa soo ma maxaa yeelay bannaankaad wareegaysan oo adoo wax doon ah bannaankaasaad orti dharkii ku asturahayay marka waa xaaskaaga ayadiina haddaynan nin haysanin ceebteedii bannaankay taalla oo ma asturna labiskay ku asturnaan lahayd waa ninkeeda soo ma marka labis baad isu tihiin bu rabbi yihi subxana wa tacala dhar baad isu tihiin alla wuxuu ogaaday inaad naftiinna khayaamayseen naftiinna inaad khayaanteen la ogaa yaa weeye waa cumar iyo raggii lahaa soo ma cumar iyo raggii lahaa ee yani waxa weeye dumarka yani waxa weye xilligii aan loo ogolayn wax ka raadsaday weeye calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum maxaa ka dambeeyey laakiin fataaba calaykum wacafa cankum alla waa idinka tooba aqbaloo laydin cafi wixii idinka dhaca laydinma haysto ayib haddaa la yidhi marka wixii hore ka imow haddanan hadda la joogo wixii ka dambeeya xaasaskiinna u galmooda wixii ilaahay idin qorayna ka raadsada oo caruur ah saasaa lagu yidhi intaasi waa intaa wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alswadi waxa weeye cuntada iyo cabbitaanka iyo xaasaska iyo wixii aan laguu diiday waxayna kuu bannaanayn waagu markuu baryo laga bilaabo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso maalinta dambe intaasaan lagu ogolayn ayib waxaa sugan aayaddu way soo kala hordegtay min alfajridani way dambaysay waxaa soo degtay markii hore wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alswadi oon fajrigu la soconin min alfajri la soconin intaasaa soo degtay saxaabadu marka waxay u qaateen laba liilan intaad qaadaan ama laba dumood ood gurigiinna seexataan habeenkii oo dhan labadaa liilan fiiriya oo markay idin kala baxaan ood midka cad iyo midka madow kala garataan markaa uun soomka yani cunitaanka iyo cabitaanka joojiya inta ka horraysa laakiin cuna saasay u qaateen saas daraaddeed baa ragga qaarkii sida cadiy ibnu xaatim oo kaleeta iyo wuxuu yidhi aayaddu markay soo degtay laba liilan intaan qaatay baa markinta hoosteeda gashay waan iska cunay waan iska cunay kolba waan fiiri intaan soo saaro oo dee nin guri ku jira goormay laba liilan u kala caddaanayaan oo dhuudhuuban oo midna madow yahay midna cadi midabkooda goormuu kala waa goor uun qoraxda soo bixitaan ku dhawaad soo habaalintii o dhan baan fiirin habeenkii waan fiirin saasaan u fiirin mise weli wey saan u cunahay u cunahay baan banaanka usoo baxay mise waaba qoraxdii qarkay saaranta nabigaan u imi sal lay waslam arrintii baan u sheegay aayadda qaybteedan kalaa marka soo degtayoo min alfajri waxa laga wadaay ma aha laba liilan qaatee yacni liilankan cad iyo liilankan madow ee laleeyaha ha idiin kala caddaadeen waa madowga habeenka iyo caddaanta maalinta saas way macanaa leanna waxa weeyaan habeenka marka hore markuu habeenku tegayo yacni oogga hore shayga la yidhaahdo oo caddiin taagan ah baa marka hore samayso kadibna waagu markuu baryo waxaa samaysma iftiin hoos isu ballaadhiya ayaa samaysma oo marmarka qaarkood guduud wata marna aan wadanin kaa damba weeye marka midka fajirka laga wado midkaa wey midka cuntada xaaraamaynaya wixii ka horreeya cuntadu waa idin bannaantah wey macnaha sidaas weeyaan kadibna soonka dhammaystira ilaa habeenka dambe laga gaadhayo waxaa kaloo iyadana mas'ale ah oo lagu daray goorta aad masaajidda ictikaafsan tihiin xaasaskiina ha u dhowaanina yacni waxa weeyaan galmo iyo hordhaceedoo dhan baa laydin diidan yahay taataabasho iyo dhunkasho iyo yani waxa weeyaan galmadii lafteedii iyo kulli ka fogaada wey macnaha ha u dhowaanina intaa lasoo sheego dhan waa ilaahay soohdumihiisa ee ha u dhowaanina dadaba oo iska jira saasuu ilaahay aayadihiisa ugu caddaynaya dadka si ay isu ilaaliyaan macnaha uxilla waa la xalaaleeye lakum idinka waxaa laydin xalaaleeyey leylata siyaami soonka habeenkiisa waxaa laydin xalaaleeyey alrafathu galmo ayaa laydin xalaaleeyey ilaa nisaa'ikum dumarkiina aad u galmootaan habeenkaasoo dhan ama seexo ama yani salaad cisho tuko ama ha ka dambayso ama ha ka horrayso waa xalaal hunna iyagu libaasun dharbay lakum idinkaydin wa antum idinkuna libaasun dhar baad tihiin lahunna ayagaa dhar u tihiin waad isku asturantihiin wey sida aan laydin kala ilaalin karaynin baa macnaha iyadan laga cabiri calima allahu alla waa ogaaday anakum idinku kuntum inaad tihiin takhtaanuuna kuwa khayaanaya anfusakum nafyaalkiina inaad qaarkiin wax u dhuunteen laydin ogaa fataaba waa toobad aqbalay alla calaykum dushiinna wa cafaa waa cafiyey cankum xaggiinna waa iska kiin cafiyey fal'aana hadda marka fataabada fududaynna waa la yidhahda fataaba alla waa fududeeyey calaykum dushiinu idinka fududeeyey oo xukumkii baa laydin fududay wey macnaha wa cafaa wuu cafiyey cankum xaggiinna wixii dembiga idinka dhacayna laydiin dhaaf fal'aana hadda marka baashiruuhunna u galmooda oo wabtaquu raadiya maa kataba allahu wuxuu alla qoray lakum idinka oo carruurtii ah macnaha raadsada wixii meeshaa idinka galay oo ilaahay subxana wa tacala uu idinka qoray wa kuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu caddaado lakum idinka alkhaytu liilan alabyadu ee cadaan ee caddaanta badan ha liilanka cadi ilaa uu idin caddaado oo uu socmo wey macnaha min alkhayti liilankii ilaa uu ka soocmo ka caddaado alswadi ee madoobaa oo min alfajri ah min alfajri maxaa lagu caddaynaya liilanka cad baa lagu caddaynaya xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu oo min alfajri ah liilanka cad bay caddayn u tahayoo laba liilan iyo laba xarag midna ma ahee waa yani beriga waaga berigiisa ayaa laga wadaa wey macnaha ayb uma markaa kadibna atimuu dhammaystira asiyaama soonka dhammaystira ila leyli habeenka intii laga gaadhayo walaa tubaashiruuna habeenka dambe intii laga gaadhayo qoraxdu ka dhacayso walaa tubaashiruuhunna ha u galmoonina dumarka hana tataabanina oo galmada wixii ka horreeyey ha samaynina walxaal antum idinku aatiina caakifuuna kuwa ku nagi fi lmasaajidi masaajidda idinku nagi idinkoo masaajidda ku nagi oo ku cibaadaysanaya oo waxaa laga wadaa ama masaajidka gudihiisiiba oo dee teendhooyin bay ku samaysan jireen marmarka qaarkood xaasuuskooda ugu imaan jireen oo kusoo booqan jireen marka masaajidka gudihiisa intaad ictikaafsan tahayna laguma ogola inta ictikaafku kuu xidhan yahay haddaad gurigaaga ka maarmi weydo ood kaadi ama saxaro wuxuun musquul u raadsatana reerkaagii haddaad meesha ugu tagto ma taaban karti leanna ictikaaf baa kuu xidhan sooma saas weeyaan wa antum caakifuuna fi lmasaajidi xaaladaha aad ka baxdee lagu ogolyahay xataa waa la mid iyaduna tilka midaasi xuduudullah ilaahay soohdimihiisii weeyey falaa taqrabuuha u dhowaanina ha ag marina inaad ku dhacdaan iskaba dhaaf kadalika sidaasuu yubayinu llah sidaasoo kale ayuu yubayinu llahu alla u caddaynay aayaatihi aayadihiisu linnaasi dadka ugu caddayn lacallahum waxaad mudan tihiin lacallahum waxay mudan yihiin dadku yattaquuna inay isjiraanoo ilaahay cadaabkiisa goortii wax loo caddeeyey waa in marka oo jidkii saxdii xumaantii loo kala cadday waa inay isjiraan oo cadaabka ilahay iska jiraan subxana wa tacala walaa ta'kuluha cunina dadow intaasi waa soonkii walaa ta'kulu dhaqaalihii baa dib loogu noqday walaa ta'kuluha cunina amwaalakum xoolihiinna ha cunina baynakum dhexdiinna xaal ay yihiin bilbaaili xaqdarraha ku cunina wa tudluu walaa tudluu ha u laalaadinina bihaa xoolihii ilalxukaami garsoorayaasha ha u laalaadinina lita'kuluu inaad cuntaan daraaddeed fariiqan gabal ama qayb oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda ka mida inaad cuntaan daraaddeed ha ugu laalaadinina bilithmi dembi iyo gardarra inaad ku cuntaan daraaddeed walxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiin waxa aad sheeganaysaan baadilnimadiisa tanina waxa weeye len waxaynu diinta islaamku dhaqaalahay maamulaysaa u fiirsada inaysan kala baxsanayn adduunyada iyo wixii aakharo labadaba inay shareecadu maamulaysa waxa weeye aayaddan waxaa iyadana la soo dhexgeliyay iyadoo dhaqaalihii ka hadlaysa waxaa la soo dhexgeliyay xajka iyo soonka soonku muxuu ahaa waa tiirka afraad soo mahay xajkuna waa tiirkii shanaad dhexdooda waxaa la geliyay dhaqaalihii baa la geliyay xageed ka geynaysaan marka dhaqaalaha diinta islamka xageed ka geynaysaan saan doonaan wax u raadsani saan doonaan xoolahayga u maamuli xoolaha naga maxaa soo geliyay shareecada islaamka oo diinta soo geliy haddaanu doonno waxaanu noqonaynaa raasamaaliyiin haddaan doonnana waxaanu noqonaynaa macnaha waxa shuyuuciyiin baanu noqonaynaa maxaa ka gala shareecada xoolahanaga warkaasi war jira maaha walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatili xoolaha dhexdiinaa xaqdarraa ku cunina xaqdarro waxay noqon kartaa dariiq- dariiqo shareecadu diiday baad ku heshay laaluush ama ribo walow ruuxii ku siiyey raalliba ha kaaga noqday ama ma ahee ruuxii aad ka- ruuxa waad ka qaadatay oo raalli kaaga ma aha waad ka dhacday waad ka xadday waad ka khayaantay yacni waxa weeyaan kulligeed baadil baadil ha ku cunina walaa walaa tud wat- wat- watudlu walaa tudlu il- biha ila alxukaam waxaa laga wadaa garsoorayaasha iyo kuwa maxkamadaha fadhiya meesha u samaysta ha u ha u xoolihii ha u geynina si aad dadka xuquuqdooda iyo xoolahooda bilaash ugu qaadataan macnaha waxaad is og tahay inaad gardaranta meeshanna aadan waxba kulahayn ama garsooraha ugu tegaysaa oo dacwada aad ugu gudbinaysaa xoolahan inaad xaqdarro ku qaadato daraaddeed waadna is og tahay inaad gardaranta saas way macnaha aad maanta waxay uga muuqataa looyar baad samaysanaysa soo ma xukaamtu waa looyarada iyo wixii la halmaalo wey wixii ood og tahay in lagaa leeyahay oo lagaa xaq leeyahay baad loo yar qabsanaysa waad ka dhaqaabalan tahay dadkii waad ka xoolo badan tahay been baad adigiiyo looyarka isku waafaqaysaan maxkamadii baad laaluushaysaa sidaasaad dadka xoolahoodii ku goosanaysaa wa tudluu biha ila alxukaam garsoorayaasha ha u laalaadinina oo ha u geynina xoolaha si aad dadka xoolihiisa qaar ka mida u cuntaan saa ha yeelina way macna maxaa yeelay xaakimku hadduu shayga kuu gooyo ma aha inuu xalaalayn karo xaaraam ma aha haddiiba shaygani gardarro yahay maxkamad baa ii goysa kugu xalaaloobi maayo ilaahu maxkamadaasi may noqoto tii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebigaa wuxuu yidhi waad ii imaanaysaan idinkoo kala afmiinshaarsan oo kala aftahansan nin walbana waxaan ka maqlo unbaan wax ugu xukumi bashar baan ahay bini aadam ah ee ruuxii aan walaalkii xaqiisa u xukumow waxaad ogaataa qayb naar abaan kuu xukumay ama qaado ama ka tag waa maxkamadee waa maxkamadii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaad umalaysaa marka maxkamad kale wax ay kuu xalaalayn karta ma jirtee haddaad og tahay inaad gar darantoo lagaa gar leeyahay maxkamadna ha tegin loo yarna ha qabsanin hana islu goynina bannaankaaga mar dadkana xoolahooda faraa ugu tac saas way macnaha walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna bilbaaili xaqdarra ha ku cunina wa tudluu walaa tudluu ha ha u laalaadinina idlaaga laalaadintaa la yidhahdaa macnaha geyntaana laga wadaa macnaha watudluu walaa tudluu ha laalaadinina biha xoolihii ila lxukaami garsoorayaasha hau- ha u laalaadinina xaggooda xukaamta iyo kuwa maxkamadaha jooga iyo wax kuwa wax kala xukuma xaggooda ha u geynina xoolihii ha u laalaadinina lita'kuluu inaad cuntaan daraaddeed fariiqan qayb ama gabal oo min amwaali nnaasi dadka xoolahooda inaad cuntaan daraaddeed saa huu yeelina bilithmi dembi inaad ku cuntaan sida maalan waxa weeyaan yani in lagaa xoolaha aadan waxba kulahayn baad ogta qayliyaa ma qadaad leedahay qayliyaa ma qado waad ku qabsan qajajajajac waad suwaalaysaa marka dambe waxaad leedahay yani ha laydin yidhaahdo sulxi heshiis war adiguna wax ka tanaasul adiguna bal yani waxa weye maarata intii kala bixi intaasaad ordaysaa aalim baata aalim baata waxbana kugu xalaaloobi maayaan taasaa ka mida macnaha oo yani waxa weeye wa- fariiq min- bilithmidaas taasaa soo gelis laaluushka bixintiisaa soo gelaya kulli halkaas imaanaya walxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiinoo waxaad ku doodaysaan inuu khalad iyo laydinka garlaya idinkoo og yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow can ilahillati bilahay ku weydiinayaan ee qul waxaad tidhahdaa hiya iyadu biluhu mawaaqiitu ha waa waxyaabo lagu waqti qabsado linnaasi dadka ayay u ahaadeen kuwo lagu wakti qabsado waalxaji xajkana way u ahaadeen walaysa ma ahanin albiru samuhu ma aha samafalku ma aha bian ta'tuu inaad timaadaan albuyuuta guryaha min duhuurihaa dhabaryaalkooda inaad uga- kaga timaadaan ood ka soo gashaan walaakina albira baariguse waxa weeye ruuxa baarigii man cid weeye ittaqaa cabsaday oo alle subxaana wa tacaala ka cabsaday oo wa- wa'tuu imaada albuyuuta guryaha imaada min abwaabiha iridaheeda ka imaada oo xagga ka soo gala wattaqu llaha allana ka cabsada lacalakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad aflaxdaan ood aad macnaha aad liibaantaan baad mudantihiin tanina waxay ahayd bishaa nabiga la weydiiyey sal lla alay slam bishan marna yar markay soo dhalato yar haddana kobcayso oo weynaanaysa shan iyo toban markuu gaadhay afar iyo toban dhammaystirmay haddana markaa naqsi iyo hoosu dhac bilaabanaya ilaa uu meeshiisi ku noqdo bilahani maxay yihiin nebi looga warran baa la yidhi waxaa la yidhi bilaha waa mawaaqiitu linnaas mawaaqiidda waxaa la yidhahdaa waa shayga lagu wakhti qabsado dadku mucaamalaadka ka dhaxeeya wakhtiga loogu sameeyo masalan dayntii baa wakhti loogu sameeya dayn baan kala qaadanaysaan goormaad isiin dilheblaan ku siinaya soo ma haweenka ciddadoodii waxaa la yidhi in qaar ka mida waxay ku ciddo tirsanayaan bilo soo ma ciddadoodii bilahanaa lagu garan waxaa ka mida maalan soonkii bil buu ku xidhan yahay ilan bil gooniyaa la soomaa soo ma yacni wakhti wuxuu u yahay oo wakhti qabad u yahay soonka xajkii baa ku xidhan dayntii aad qaad kala qaadanaysaan baa ku xidhan mucaamalaadkiinii oo dhan baa ku xidhan bilaha marka waxa weeye maslaxada ku jirta iyo faa'iidada ku jirtaay wataa mucaamalaadkaad samaynaysaan wakhti in loo sameeyana u baahan oo wakhti loo qabtaayey waxa wakhti qabashadaasi ay ku imaanaysaa waa bilahan qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaji sidaas waxaa laga dambaysiiyey arrin kale oo ah caadaa waxay lahaayeen dhaqan markay soo xajiyaan oo xajka ama cumrada soo dhammaystaan oo guryahooda ku soo laabtaan guriga iridda laga soo geli mahaye xagga docda iyo gadaashay kaga imaanayaan oo kasoo gelaya war maxaa maac inuu ku fadhidaa guriga gadaal kasoo gor iyo hore kasoo gor waa dhaqan iyo caado ay jaahiliyadii lahaan jireen marka waxaa la yidhi sama fal ma ah khayraad ajir ka helaysaanna ma ah guriga inaad gadaal ka soo gashaane guryaha iridaha loogu soo gala loogu talagalay kasoo gala ama xaj ka imaada ama safar ka imaada ama cumro ka imaada iridda guriga kasoo gala dabadaan kasoo gelaya maxay macnahu leedaha baa le macno male waxbana ka heli maysan way macna taa iska dhaaf rabbi subxana wa tacala marka wuxu uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigow cani ilahillati bilaha ayay ku weydiinayaan isdhimiddaa ay isdhimayso bishu iyo siyaadidda ay siyaadaysay ku weydiinayaan ee qul waxaad tidhahdaa hiya iyadu biluhu mawaaqiitu waa kuwa waxyaabo loogu wakti qabto wey waxyaabo lagu wakti qabto weeye linnaasi dadka loogu qabto ama linnaasi dadka xalay u sugnaadeen wakhtiyadaa lagu qabsadaa oo waa lagu muddaystaa walxaji xajkay wakti qabad u yihiin ama lilxaji walilxaji xaalay u sugnaadeen walaysa mana ahanin albiru samafalku ma aha bian ta'tuu inaad timaadaan albuyuuta guryaha min duhuuriha dhabaryaalkooda inaad kaga timaadaan oo xagga dambe kasoo gashaan walakina albira samuhuse walakina albira dalbiri ruuxa samaha u saaxiibka ah samafalka ka u saaxiibka ama baarigu man cid weeye ittaqaa alla ka cabsaya subxana wa tacala muhimadda cibaadaadka laga leeyaha waa alla ka cabsi inay kugu dhaliso soo ma lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum wey ma aha guri xagga ka gal iyo xagga ka soo gal iyo macno male laakiin maxaa alla ka cabsi qalbigaaga ku jira baarinimadu waa alla ka cabsiga iyo is-ilaalintaada iyo sida rabbiga aad ugu xidhantahay subxana wa tacala waatuu imaada baa layidhi albuyuuta guryaha imaada min abwaabihaa iridahooda kaga imaada oo xagga iridda ka soo gala dhabarka ha ka soo gelina wattaquu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaanoo rabbi subxaana wa tacala barwaaqada uu idin siiyey aakhiriya adduunba aad ku liibaantaan hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wsm